halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu caawi horay idiinku sii wadaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos oo aynu horay idinku soo bilownay bawlos waxa uu warqaddan labaad u qorayaa isla kiniisaddii reer korintos oo kaga soo jawaabtay warqaddii koowaad ee uu isagu u diray waxaana soo baxay xal wanaagsan haatan bawlos iminka waxa uu kala hadlayaa reer korintos codsi shakhsi ahaaneed ee uu u soo jeedinayo kuwii soo hanuunay oo waxa uu haatan kala hadlayaa wax ku saabsan sida qofka masiixiga ahi wax ula baxayo waxaana waxbixintu ay noqonaysaa mid ku imanaysa hadba sida qofka uu u helay nimcada ee ma ahan cadad go'an oo qofka laga doonayo
maryanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
iyadoo rag moogbay malaa'ig salaanto markaasay uroodo mucjisay ahayd
maryanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
xidigtii masiixa maqawira keeno markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd
maryanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
muradii loo aadbuu mugdigii dhasho misbax baa la moodo mucjisay ahayd
maryanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
markii noogu dambeysay waxaay noo joogtay in sadaqadu tahay deeq waxaana loo jeedaa waxa la bixinayo inay noqdaan wax lagu masaali karo deeq taasoo caddayn u noqonaysa in ilaah ka dhex shaqaynayo niyadaheenna haatanna waxaannu eegaynaa maadada ku saabsan in masiixiyiinta lagu adkeeyo waxbixinta ama sadaqada haddaan horay idiinku sii wadno xigashada ayaannu caawi idinka bilaabaynaa aayaddii lixaad ee cutubkii sagaalaad ee warqaddii labaad ee rasuul bawlos qoray baalka saddex boqol labaatan iyo saddex ee ahdiga cusub waxaana qoran sida tan laakiin tan ogaada kii wax yar beeraa wax yar buu goostaa kii wax badan beeraana wax badan buu goostaa haddaba markii rasuul bawlos uu jamacooyinkii kala duwanaa la hadlayey ayaa uu isla xaalkanna kala hadlay oo waxaa ka mid ahaa jamacooyinka reer efesos oo waxa uu yidhi sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka labaatanaad aayadda shan iyo soddonaad waxaana qoran sida tan wax waliba waan idin tusay si ay waajib idinku tahay idinkoo sidaas oo kale u howshoonaya inaad caawisaan kuwa itaalka yar oo aad xusuusataan hadalladii rabi ciise siduu isaga qudhiisu yidhi in wax la helo waxaa ka bara ka badan in wax la bixiyo sida abaarta ciise masiix waxa uu dadka u sheegi jiray oo ku wacyigelin jiray in ay wax baxsadaan intii ay tuugsan lahaayeen haddaba marka la leeyahay barakaysan ayaa loola jeedaa faraxsan haddaba waxa ay noqonaysaa mid uu ku farxo qofku inuu wax bixiyo intii uu wax bari lahaa haddaba sideebaad dareentaa markii aad wax bixinayso saaxiib sidee baanu wax u bixinnaa haddaba markii aynu wax sadaqaysanayno marka imtixaankeennu waxa uu ka imanayaa dhankaas saaxiibayaal miyaannu haddaba wax u beernaa si aan la mid ahayn sida beerayga doonaya in uu wax badan soo gurto kaba soo qaad in nin beeraley ah uu dhulkiisii ku beerto abuur fara badan waxaa markaa hubala inuu wax badan goosanayo beeraleygaas haddii sanadda xigta uu is yidhaahdo wax badan baad beeratay sannaddii hore ee sanadkan wax badan waa inaadan beeran oo uu dabeeto dhulkiisii badar aan badnayn ku beerto qof waliba wuu qiyaasi karaa inaanu sanadkii xigay guranaynin badar fara badan isla sidii uu u gurtay sannaddii uu waxa badan beertay haddaba qaynuunku wuxuu noqonayaa kii wax yar beertaa inuu wax yar goosan doono kii wax badan beertaana inuu wax badan goosan doono waxaa markaa aan garanayaa dadka wax la baxa inaanay khasaare ku jirin oo nin waliba ee wax baxsadaa ilaah baa ka abaalmarin doona mar ay ahaataba ciise masiixna waxa uu inoo sheegay inaannu maalkayaga dhiganno meel aanu aboor ka cuni doonin wuxuuna ula jeedaa inaan maal fara badan jannada ku urursanno intii aynu danaheenna keliya wax ku bixin lahayn marka qaynuunka waxbixinta waa mid wanaagsan oo qof waliba faa'iido siinaya waa marka aynu wax badan beeranno wax badan ayaynu goosan doonnaa ayaa loo jeedaa marka qaynuunka waxbixinta waa mid wanaagsan oo qof waliba faa'iido siinaya waa marka aynu wax badan beeranno waxaana weeye in markaa aynu wax badan goosanayno haddii aynu wax yar beerannana wax yar baynu goosanaynaa haddii aynu jannada maal fara badan ku urursanno wax badan ayaynu helaynaa haddii ay gacanteennu yaraydna wax yar un baanu helaynaa oo wax lumayaa ma jiraan waxaase la adkaynayaa inaynu deeqsiyiin ahaano haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka sagaalaad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan qof kastaa waxa u bixiyo siduu qalbiga ka goostay oo yaanu ku bixin caloolxumo ama qasab waayo ilaah waxa uu jecel yahay kan farxad wax ku bixiya haddaba waxaa halkan laynoogu sheegayaa inaanu wax u bixinno sida aynu niyadda ama qalbiga ka dareemayno tijaabaduna waxa ay noqonaysaa inaynan ka gunuunucin ilaa haddaba dooni maayo inaan gunuunucno markii aynu wax bixinayno ama sadaqaysanayno maxaa haddaba taa loola jeedaa la dooni maayo haddaba haddii aadan doonayn inaad wax bixiso ama aad taageerto howsha ilaah inaad markaa guryanto adigoo leh intee baanu ka keenaynaa haddaannu intaa bixinno waxa markaa laga yaabaa inay kula noqoto in mas-uuliyadii kaa saaran tahay kaalmada ama deeqda aad bixinayso habase yeeshee ilaa waxa uu kugu leeyahay waxba lagaa dooni maayo haddii aadan qalbi farxad leh wax ku bixinaynin haddii aad gunuuncu ku bixiso ilaah marnaba kaa dooni maayo lacagtaada ama isticmaaliba maayo ilaah waxa uu doonayaa inaad gunuunac la'aan wax ku bixiso iyadoo welibana aad maanka ku haysanaysaan inaanay waxbixintu faral ahayn laakiin ay tahay wax ku imanaya jacayl maahan wax istustus ku imanaya ama isku dayasho ku imanaya waa wax ku imanaya nimcadii aynu helnay waxaa kaloo qoran ilaah waxa uu jecel yahay kan farxad wax ku bixiya haddaba farxadda ay waxbixintu leedahay waa taa oo waxa weeye in kuwa deeqda bixiyaa ilaah jecel yahay waxaa jira markaa qaabab sadaqooyinka looga bixiyo kiniisadaha qaar markaa ay waxbixintu socoto ayaa qhasiidooyin la qaadayaa waana la istaagayaa waxaase moodaa inay ka wanaagsan tahay in marka hore la heeso dabeetana waxbixintu bilaabato waayo waxaa qoran ilaah waxa uu jecel yahay kan farxad wax ku bixiya haddii aadan si farxad leh ilaah wax u siin karaynin ilaah dooni maayo lacagtaada haddaan horay idiinku sii wadno haddaba dhegaystayaal xigashada warqaddan labaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos ayaannu eegaynaa cutubka sagaalaad aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan ilaa waxa uu karaa inuu nimco oo dhan idiin badiyo in aad mar waliba wax kasta oo idinku filan haysataan inaad shuqul kasta oo wanaagsan ku badisaan haddaba garan maayo nin ku khasaaray waxbixinta ama kaalmada howlaha ilaah haddii ay jiraanna anigu lama kulmin waxaanse rumaysanahay in ilaah idinku barakadaynayo wax kasta oo aad baxsataan marka weliba noqon mayso barakada aad helaysaan mid hanti ah mar waliba dad bayse la tahay in ilaah ballan qaaday barako xagga hantida ah haddii ay gargaar siiyaan shuqullada ilaah ee dunida ka socda ilama ahan in aad mar waliba hanti lacageed helaysaan haddii aad ilaah hantidiinna ku kaalmaysaan waxaa ilaah ballan qaaday waxa weeye inaannu helayno barakooyinka ruuxa oo dhan haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada ayaa waxaa ku qoran warqaddii labaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka sagaalaad aayadaha sagaal ilaa toban sida tan sida qoran isagu wuu kala firdhiyey masaakiintana waxbuu siiyey xaqnimadiisuna way sii jirtaa weligeedba kii beereyga siiyaa abuur uu abuuro iyo kibis uu cuno wuu siin doonaa wuuna badin doonaa abuurkiinna aad abuuraysaan wuuna kordhin doonaa midhaha xaqnimadiinna haddaba waxaa aayadahan laga soo xigtay sabuurka boqol labayo toban ee axdigii hore waxaana la leeyahay waxaa barakadaysan kan ilaaha ka cabsada iyo weliba kan miskiinka wax siiya waa inaad haddaba wixii ilaah idin siiyey la wadaagtaan kuwa aan waxba haysan welibana waa in aad idinku aad iyo aad kaga taxadartaan kuwa aan waxba haysan ee ka tirsan jameecadiinna masiixiyiin badan ayaa haddaba ku wanaagsan amaba leh hadiyadda roonaanta taasina waa hadiyad jirta waxa ay leeyihiin qalbi furan oo ay ku soo dhoweeyaan dadka markii ay guryahooda joogaan waxa ay dadkii dabeeto keenaan halka jameecadu joogto markaasay hadalkii injiilka maqlayaan oo qaar baaba sidaa masiixi ku noqda taasina waa qaab wanaagsan oo dadka ilaah loogu keeni karo waana qaabka keliya ee lagu gaari karo dadka la nacay oo gooni joogga ah ee aan lahayn wax ay la joogaan ama la jameecaystaan bawlos ayaa waxa uu markaa sharaxaad ka bixinayaa beereyga dhulkiisa badarka ku beertay in rajadiisu ay ahayd inuu wax badan goosto haddaba innagu waynu rajaynaynaa laakiinse waa ilaah kan midhaha yaga badiya oo wax soo saarkeennana badiya markaa innaba ha ka shakiin inaad ilaah howlihiisa taageerto taasina waxba kaaga yaraan maayaan waxaa jiray nin masiixiya oo wacdiyo weyn ahaa oo kiniisadda ku arkay nin dhallinyaro ah oo markaa soo badbaaday oo lacag badan bixinaya xilliga sadaqada waxa markaa uu arkay inuu bixinayo lacag aad u fara badan oo reerkiisana aanu wax quman u reebaynin markaasaa ninkii wacdiyaha ahaa la teliyey ninkii dhallinyarada ahaa oo waxa uu ku yidhi maahan inaad ilowdo mas-uuliyadda reerkaaga markaa dhegeyste waxaa lagaa doonayaa in kuwa deeqda badan bixiya aad jeebkooda u naxdaan oo markaa yaanay idinla noqon in idinkoo isticmaalaya ilaah aad qallinshubataan lagaa dooni maayo markaa inaad ilaah lacag badan siiso markii reerkaaguna uu qadayo marka waa inaad sidaa ugu faahfaahisaan kuwa aad hadallada gaarsiinaysaan waa inaad markaa isku dheeli tirtaan waxa kuu soo haraya iyo waxa markaa aad bixin karto la dooni maayo in adigoo gaajaysan ama jadbaysan aad wax bixiso waxaase lagaa doonayaa inaad si hagaagsan oo macquula ula socoto hawsha sadaqada lagaa dooni maayo inaad ilaah lacag badan siiso markii reerkaaguna uu qadayo waa inaad isku dheeli tirtaa waxa kuu soo haraya iyo waxa aad bixin karto la dooni maayo in adigoo jadbaysan aad wax bixiso waxaase lagaa doonayaa inaad si hagaagsan oo macquula ula socoto hawsha sadaqada adigoo aan ilaaweynin reerkaaga haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaanu haatanna eegaynaa warqadii labaad ee reer korintos waa tii rasuul boolos u qoray eh cutubka sagaalaad aayadaha koob iyo toban ilaa labaiyo toban waxaana qoran sida tan wax kasta idinka waa laydinku hoodansiin doonaa xagga deeqsinimada inaga dhex shaqaysa oo dhan ee aawadeed ilaah looga mahadnaqo waayo samaynta shuqulkani ma dhammayst tirto waxa dhiman ee ay quduusiintu u baahan yihiin oo qura laakiin waxaa kale oo ay kordhisaa in ilaah aad loogu mahadnaqo sow markaa arki maysid markii aad ilaah wax u bixiso ayaa dadkii ilaah adiga aawada ugu mahadnaqayaan markaa waa ilaah kan ammaanta helaya haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu imikana eegaynaa aayadda saddex iyo tobanaad ee cutubka sagaalaad waxaana qoran sida tan caddaynta adeegiddan aawadeed waxaa ilaah loo ammaanaa adeeciddiinna markaad qirataan injiilka masiixa iyo deeqsinimada markaad la wadaagtaan iyaga iyo dadka kale oo dhan haddaba sidaa aad arkaysaanba ilaah baa ammaan ku heliya wixii aad bixiso oo dadkuna isagay ku mahadnaqayaan haddaan horay idiinku sii wadno xigashada ayaannu haatanna eegaynaa isla warqaddan labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka sagaalaad aayadda afar iyo tobnaad oo leh way idiin duceeyaan wayna idiin xiisoodaan nimcada aad u badan ee ilaah ee idinku jirta aawadeed markaana sadaqadu waa nimco ma ahan wax laynagu amray oo la leeyahay waa inaan meel toobnaadyo ka bixinno xoolaheenna mana ahan wax sharci ku yimi waa wax nimco ku yimid ilaah ayaa waxa uu ina weydiisanayaa nimco iyadoo la eegayo xaaladaheenna masiixiyiinta qaar ayaa waxa ay bixiyaan in ka badan meel toobnaadyada xoolahooda kuwana waxba maba bixiyaan waa inaan markaa wax u bixinnaa hadba sida ilaah wax inoo siiyo bawloosna waxa uu ku soo gunaanadayaa maadada waxbixinta ama sadaqada aayaddan shan iyo tobnaad oo waxa uu leeyahay ilaah baa mahad leh hadiyaddiisa aan la sheegi karin aawadeed micno yeelan mayso haddaba inta aynu bixinayno marka loo barbar dhigo inta ilaah ina siinayo wuu ina siinayaa hadiyaddiisa aan la sheegi karin ma jiro haddaba nin ilaah u soo dhowaan kara marka ay joogto waxbixinta waayo waxa uu ina siinayaa wiilkiisa oo inoo dhintay waxaanu markaa dib ugu noqonaynaa aayaddii sagaalaad ee cutubka sideedaad markaasoo bawlos uu lahaa waad garanaysaan nimcada rabbigeen ciise masiix in isagoo hodan ah uu aawadiin miskiin u noqday in miskiinnimadiisa aad hodan ku noqotaan markaana ciise masiix dunidan uma iman in uu noloshiisa idin siiyo laakiin weliba waxa uu ku dhintay isku tallaabta waxa markaa uu halkan u yimi oo kale in si xun oo saxariir badan loogu dilo dunidan si aniga iyo adiguba aynu u helno nolosha daa'imka ah waxana uu noloshiisii u bixiyey dembiyadeenna waxaa markaa laynoogu sheegayaa warqaddii cibraaniyada in sidaa loo yeelay farxaddii hortiil isaga aawadeed markaa saaxiibayaal isagu waa badbaadiyaha wanaagsan ee ammaanta leh markaana ficiladiinna marnaba isaga waxa ugu dhimina oo heerkiisana hoos hakeenina waa kuwiina sheeganaya magiciise eh isagu waa hadiyadda adigu aad leedahay waana asbaabta aynu wax u bixinayno waxaanan idinku leeyahay ma jiro nin bixin kara deeqda ilaah mid ka badan waxaannu haatan soo gaarnay cutubka tobnaad ee warqaddii koowaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos waxaana mawduuca cutubkan tobnaadi uu ka hadlayaa ama uu ku saabsan yahay caddaynta rasuulnimada bawlos haatanna waxaynu soo gaarnay qaybta ugu dambaysa ee warqaddan labaad waxaana ay ku saabsan tahay in uyeeristii bawlos loogu yeeray rasuulnimada la caddeeyo qaybta koowaad waxa ay ka hadlaysaa nolosha qofka masiixiga ah qaybta labaadna waxa ay ka hadlaysaa qofka masiixiga ah waxa uu la baxayo qaybtan saddexaadna waxa ay ka hadlaysaa wax ku saabsan arijirnimada qofka masiixiga ah ama rasuulnimada haddaba waxaad mooddaa in bawlos gebi ahaanba beddelay qaabkii uu u hadlayey markii uu bilaabay inuu dadka korintos u qoro wax ku saabsan waxbixinta ama sadaqada waayo waxa uu ka hadlayey markii hore qaabka qofka masiixiga ahi u noolaanayo haatanna waxaynu soo gaarnay qayb gebi ahaanba ka duwan tii hore waxaana isbeddelaya qaabkii uu u hadlayey iyo weliba mawduucii uu ka hadlayey waxaana taa keentay in dadka qaarkii ay ku doodaan in bawlos haatan bilaabay warqaddiisii saddexaad habase yeeshee anigu taa ma rumaysni oo masaalkaas ma aqbalin isbeddelka qaabka uu u hadlayey si fudud baa loogu sharrixi karaa oo waxa ay leedahay asbaab kale sida aad xusuusataanba kiniisaddii reer korintos waxa ay ahayd mid kala qaybsan bawlosna waxa uu leeyahay kolkii hore oo uu warqadda u soo qorayay waa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos eh sida tan ku qoran cutubka koowaad aayadda koob iyo tobnaad oo leh walaalahayow dadkii khalo ee ayaa iiga kiin warramay in ilaaqi idin dhex taal haddaba badanaa dadka reer korintos way qadarin jireen xukunka rasuul bawlos ama awooddiisa waxaase jiray kuwo aan badnayn oo ka soo hor jeeday rasuul bawlos waxaana ay diidanaayeen awooddiisa waxa ay markaasi u muuqataa in sagaalkii cutub ee ugu horreeyey warqaddiisan labaad in uu kula hadlayey dadkii badnaa ee isaga raacsanaa cutubka tobnaad cutubka koob iyo tobnaad iyo kan labiyo tobnaadna waxa uu ka hadlayaa kuwii isaga diidanaa waana ay markaasi u muuqanaysaa taasu inuu ka soo tegayo maalin cad oo uu soo gelayo gud curdumay qaybtan waxaynu ku arkaynaa rasuulka oo dadka u furaya niyaddiisa iyo jacaylka weyn ee ku jira waxaana weeye sida ay uga go'an tahay hawshiisan adeega iyo weliba aadminnimadiisa ama sida uu bani aadami u ahaa oo uu weliba mararka qaarkood u itaal darnaa markii aynu markaa darsayno cutubkan ayaannu bawlos u arkaynaa si aynaan weligeen u arag waayo waxa uu cutubkan ku difaacayaa rasuulnimadiisa haddaan markii ugu horraysay idiin akhrino cutubkan tobnaad ee warqaddii labaad ee rasuul bawlos baalka saddex boqol saddex iyo labaatan ee axdiga cusub waxaa qoran sidatan aniga qudhayda oo bawlosa waxaan idinku baryayaa qabownimada iyo raxmadda masiixa anigoo is-hoosaysiinaya markaan dhexdiinna joogo laakiin xaggiinna geesi ku ah markaan maqanahay marka ay sidan tahay waxaad xusuusataan in bawlos uu u qorayay warqad aad u adag oo uu ku hagaajinayo khaladaadkoodii ay gelayeen haddaba qaar dadkii ka mida oo aan badnayn ayaa isagii si kulul u eedeeyey oo waxa ay leeyihiin bawlos markii uu wax qorayo wuu isweyneeyaa laakiin markii uu innaga inagu dhex jiro waxba maahan haatanna wuxuu ku baryayaa qabownimada iyo raxmadda masiixa bawlos waxa uu korintoos yimid isaga oo teendha sameeye ah mana ahayn mid dadka u taliya ama doonaya inuu u taliyo waxa uu joogi jiray suuqa maalinta oo dhan iyada oo uu dhididku ka hoorayo gacmihiisuna ayan nadiif ahayn hawsha uu wado aawadeed isaga oo halkaa shaqo ka wada ayaa uu haddana dadka kala hadlayay wax ku saabsan masiixa iminka dadkii reer korintos ayaa waxa ay ku leeyihiin war ninkanu waa nin caadi a bilxaqiiqa nin caadiya ayaa uu ahaa laakiin waxa kaloo uu ahaa rasuul wuxuuse u muuqday ama uu u ekaa sida dadka caadiga ah run ahaantii dadka qaar ayaaba iska weynaysiin jiray markii ay arkaan gacmihiisa oo marka uu leeyahay aniga qudhayda oo bawlosa waxaan idinku baryayaa qabownimada iyo raxmadda masiixa ayaa uu isku masaalayaa sayidka markii uu dunida joogay wuxuuba leeyahay anigoo is-hoosaysiinaya markii aan dhexdiinna joogo haddaba marka uu dhexdooda joogo ayaanu u muuqan nin khaasa oo dadka ka dhex muuqanaya waxa uu ahaa qof caadi ah oo teendha sameeye ah markaana reer korintos waxa ay leeyihiin markii uu ina dhex joogay waxa uu ahaa nin is-hoosaysiin badan markiise oo warqadaha soo qorayo si deggan oo awoodu ka muuqato ayaa uu inoola hadlayaa marka waxa ay haatan leeyihiin kuwa isaga ka soo horjeeda war yuu ismooday bawlos haatan wuxuu wax ugu qorayaa qabownimada iyo raxmadda masiixa sayidkeenna codkiisii kor uma qaadin markii la qabtay si uu isku daafaco sayidkeenna quruxi kama muuqan oo laguma masaali karo sida ay kuwa wax sawiraa doonayaan inaan rumaysanno inuu u muuqday ma ahayn mid madax taag badan oo dadka iska weynaysiiya wuxuuse ahaa mid aad u hooseeya oo aan qab weynayn waxaana taasu ay noqonaysaa astaanta ay yeelanayaan kuwa raacsan masiixa marka waa in dabeecadaasu ku laran yihiin qofka masiixiga ah waa dabeecadaha masiixa lagu yaqaanay ee iminkana bawlos waxa uu leeyahay yaanay muuqaalka qofku idin sirin bawlos waxa uu lahaa awood rasuulnimo isaga oo wada howl rabaani ah waxa uu dadka ula hadli jiray sida mid xukun leh wuxuuna kaloo lahaa garashada awoodaha dadku ayan garan karin ama ayan fahmi karin oo isaga qudhiisa lahaa awood aan caadi ahayn bawlos ayaa haatan ku adkaynaya iyaga inayan ku khasbin in uu isticmaalo awooddiisa wuxuu doonayaa inuu haddana u yimaado iyaga isaga oo qabownimo iyo raxmad leh wuxuuna leeyahay inaanay u arag isaga inuu yahay nin sahlan markii ay xagga kore ka eegaan haddaba ilama ahan in kuwa hadalladan ilaah baafinaya ay u muuqdaan sida dadka dunida oo labis wacan had iyo goorba xidhaan marka ay ka dhex adeegayaan dad masaakiina oo weliba qaarkood ayan haysan waxay cunaan waa in ay u muuqdaan sida dadka caadiga ah ee ay ka dhex adeegayaan waxaa markaa aan rumaysanahay in weynankiisii lagu garan doono adeega howsha masiixa iyo hadallada ilaah ee uu dadka kaga dhex wacdinayo waxaan weli arkaynaa maanta isla sidii ay ahayd xilligii rasuul boolos joogay korintos ee taaldarra haysata dadka waxaa had iyo goorba ay doonayaan in ay liidaan kuwa dadka bara hadallada ilaah shayddaanku waxa uu dadka dhexdiisa ugu shaqeeyaa si xariifnimo ah oo sida badan arki maysi dadka oo wax ka sheegaya hadallada ilaah waxaa dani ugu jirtaa dadka badan oo haatan hadallada ilaah baranaya su-aashu waxa ay tahay sidee buu haatan shayddaanku uga dhex shaqeeyaa dadka waxa uu shayddaanku weeraraa sumcadda qofka ilaah u adeega oo dadka ku wacdiya hadallada ilaah qaabkaas ayaa uu jameecada ku dhex gelayaa waxaana uu sumcadda ka dilayaa ninka sida dhabta ah ugu wacdinaya hadallada ilaah bawlosna dhibaatadii haysatay waa taa waxaan markaa garanayaa kiniisad taasoo lahayd wadaad dadka bara hadallada ilaah marka waxaa jira xubno ka tirsan kiniisadaha oo aan innaba jeclayn ninkaa isaga ah oo markii uu ka tago kiniisadda ayaa ay damcayaan in ay sumcaddiisii hadleeyaan dadka caynkaasa ayaa haddana waxa ay ku leeyihiin waxaannu rumaysannahay hadalladii ilaah oo waxa ay wataan baiballo waaweyn oo cidina ayan qaadi karin bilxaqiiqa dadka caynkaas oo kale ah ma rumaysna hadalladii ilaah bilxaqiiqa amaba garanayaan waxa hadalladii ilaah ay yihiin haddii wadaad uu dadka ku wacdiyo hadalladii ilaah oo aanu iska eegin dadka caynkaas oo kale ah wadaadkaasu waxa uu gelayaa dhibaato taasina waa habka baryaha kan shayddaanku uu u shaqeeyo
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkansoo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin